deeqbiyo dhaamin ah ayaa loo sameeyey in ka badan labaatan qoys oo ku nool deegaanada hoos yimaada degmada sallaxley ee gobolka muruodijeex ee maamulka somalilan deeqdan biyaha ah oo ay baahi badan u qabeen qoysaska la gaarsiiyey ayaa waxaa ugu deeqay xildhibaan cabdinaasir godax oo ka mid ah xildhibaanada maamulka somalilan xildhibaan cabdinaasir godax ayaa ka warbixiyey deeqda biyaha ee la gaarsiiyey bulshada ku nool deegaanada hoos yimaada ee degmada sallaxley
waxay taladii noqotay in halkan baahiyaha tahay meelaha ugu badan ee baahiyaha biyuhu ka jiraan sidaasa horta annaka nookii keentay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay abaarta naga soo jebiyo annaguna wixii dadaal ah haddii la idhaahdo intana waa hordhaci uun waa hawlad gelaynaa inaguna runtii wixii awoodda ah kan mayno insha allah waa ku soo noqon doonnaa inta uu roobku da'ayayna ka qooqaadi mayno wixii kale aanu kasoo helna waanu keenna haddii ala idhaahdo qaar ka mid a qoysaska loo sameeyey deeqda biyo dhaaminta ah ayaa ka mahadceliyey iyo dadkii soo doortay maandaayo ay jiraan abaaro biyolaana ay jirto deegaamada xilligan xilli remiig waa xilliga remiig ugu jirecsanaa ay tahay waa xildhibaanka qurhe ee dareenka remiiga la qaybsada ee dadkii soo doortay la qaybsada
xildhibaanka meel walba xogogaal u ah ee imika u soo saartay baahida dalka inuu ogaado horena u ogaa waa xildhibaanka waana uu ku mahadsanyahy markaa waxaa biyo caliyaraantaa way jirtaa xaalad adag oo siddeetankii kontonkii waa la soo dhaafay siddeetankii baa la maraya
ilaahay baanu u mahadnaqaynaa mahad iskale marka dambe waxaanu soo dhowaynaynaa xildhibaanka yaga xildhibaanada ka soo dhex baxay ee waxaan ku dhaha qowyahanadii ka soo dhex baxay ee ifiyaa la yidhaaye waxaan ku idhina iftiimiyey biyaha u sii liito biyii way baraagti way sii gurayaan eella ma leh wixii aad ka qaban karaysaan ilaahay la kaashanaysaan dee ilahay baa lala kaashadaaye waa idin soo dhowaynaynaa si kastaba qoysaskan loo sameeyey deeqda biyo dhaaminta ah ayaa baahi badan u qabay maadaama ay ka mid yihiin dadka saamaynta kala kulmay abaaraha xilliga ka jira maamulka somalilan